salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaado
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo talaadaha taariikhdan ay ku aastaysan tahay labaatan iyo lixda bisha toban iyo koowaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka saaka eena kuwa haya idinkan aad ku dhagaysta doontiin waxaa ka mid ah ciidamada maamulka somalilan oo xabsiga u taxaabay sagaal nin oo ajaanib ah halkee ayuu ku xidheen dalkiisa kasoo jeedaan barnaamijka falaqaynta wararka ayaad ku dhagaysta doontiin waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontiin duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir oo amar duldhigay laamaha amniga ee dowlada hoose kormeerna ku tega degmooyin uu saameeyey roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doonaa qodobada kale ee saakay aad maqli doontiin dhegaystayaal waxaa qeyb ka qodobo laga soo saaray kulan xasaasiya oo ku yeesheen hogaanka ugu sarreeya alusunna wal jameeca magaalada dhuusamareeb maxay yihiin qodobadaasi barnaamijka ayaana kugu hayaa saake waxaad kaloo maqli doontiin dhegaystayaal wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo shir calamiya ugu qeyb galaya dalka talyaaniga maxaa looga hadlaya barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku dhagaysan doontiin barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado sidoo kale xibintii kalabaan gabagabadana mid ka mid a kalmaha sugaanta ayaad maqli doontiin barnaamijka saakanigo maadnuure axmed ayaan la socodsiinayo maxamed aadan karaama ayaa soo saaray oo mar kale iyo falaqaynta
Thank you.
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijkii falaqaynta wararka oo fidsan hargeysa ayaana ku hormaraynaa wararkaana ka helayna magaalada hargeysa xarunta u ah maamulka somalilan ayaa waxay sheegayeen in ciidamada maamulkaasi ay saaka xabsiga dhigeen sagaal nin oo u dhalatay wadanka iskutaga imaaraadka carabta kuwaas oo la sheegin ahaayeen ugaarsato raggan ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa iyagoona ku wajahnaa wadanka imaaraadka waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska maamulkaasi ay sheegeen in raggani u dhasheen imaaraadka carabta si sharci darre ay ugu ugaarsan jireen deegaanada maamulka somalilan agaasimaha duurjoogta wasaaradda deegaanka maamulka somalilan naasir xuseen ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in xarigga sagaalka nin u dhalatay wadanka imaaraadka carabta ee la sheegay inay si sharci darraha uga ugaarsan jireen deegaanadaasi wararka ayaa waxay intaasi ku darayeen raggani la qabtay ee ay maalmihii lasoo dhaafay ee ku sugnaayeen deegaano lagu magacaabo deegaano ka tirsan gobolka sanaag iyo gobolka maroodijeec isoo ka tirsan maamulkaasi iyadoon la sheegay inay mashaariic ay ka fuliyeen hase yeeshee dadweynaha deegaankaasi ay sheegeen inay wadeen howl howlo ugaarsataa si ay usii qaataan waxyaabaha ugaarka ee waa waxyaabaha kheyraadka ay ku jira caradaasi maamulka somalilan ayaa horey deegaanadaasi waxa ay uga eryeen kalluumaysato si sharci darro ah uga kalluumaysan jiray deegaanada maamulkaasi qaybihii hore ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaad dhegaysanaysiin dhegaystayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal markaan muqdisho duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir madane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa kormeera xaafado uu saameeyay roobabkii ka da-ay caasimadda farana laamaha amnigae dowladda hoose in waxyaabaha iyo waaxyaha gurmadka deg dega inay isku u istaagaan ka hortegidda dhibaatooyinka bani-aadinimo ee xilligaani roobabka ay kasoo food saari karta dadka danyarta gudoomiyaha ayaa kormeeray degmooyinka boondheere shangaane xamar weyne wadajir xamar jajab iyo iskoyska namber afar isagoona kala qayb qaatay laamaha gargaarka deg dega ee dowladda hoose in bulshada ay ku dhaqan waaxda yuusuf alkoweyn ee degmada boondheere ee saameyn ay ku yeelatay qoysas danyara roobabka halkaasi ka da-ay cumar firish ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo u baahan caawimaad ee ku nool magaalada muqdisho
shalay waxaa da-ay roobab mahiigaan ah ilaa xalay ilaa maanta ilaa wakhtigaan hadda aan idinla hadlayno waxa aan ka shaqaynaynay samata bixinta iyo badbaadinta dadka ay roobabku waxyeeleeyeen goobo badan oo ka mid ah goobihii ganacsiga ama goobihii deegaanada ayaa roobabku waxyeeleeyeen alxamdulilah dhimashadu ma badnaa ilaa hadda waxaa la soo wariyay hal qof oo dhimasho ah dhaawaca maantayna waa saddex qofood sida naloo sheegay tirakoob dhab ah weli ma heli karno laakiin galabta ilaa wakhtigaan hadda oo tobankii fiidnimo ah waxaan ku jirnay howlahaas wasaaraddii arrimaha gudaha qadiimiga ahayd boondheere ayaa soo duntay dad barakacyaal oo meesha deganaa ayay ku soo duntay allah mahaddiis waxba kuma dhiman saddex carruura ayaa dad badan ayay ku duntay oo meesha burburka duumitaanka dhexdooda ku jiray meesha gurmadaan ku tagnay waa ka soo saarnay saddexdiiba ayagoo dhaawacyo yaryar qaba laakiin wax dhimashahu ma jirin alxamdulilah meelo badan ayay roobka ayuu eh, da- eh, daadadka roobka ay soo gaareen Eh, wa- waxaa ugu darneed burburka eh, wadada eh, kaas balbalaare ilaa soo gaarta eh, eh, immigrationka ama meeshii la dhihi jiray shaqaalaha Eh, wadadaas gebi ahaanbeed gebi ahaanteedba way go'day marshabiyadigii iyo laamigii way go'een oo waxaa gooyey oo jaray oo salka ka jaray daadadkii xoogga lahaa ee ay soo ee ay keeneen roobabka mahiganka Eh, hadda artaan waxaan joognaa sida uu sheegay eh, ibraahim dheere eh, warta buule xuubey oo ayadu inta buux dhaaftay isku xirtay eh, shaneeme ducaale ilaa ceelqalow bad bad noqotay Eh, marka eh, waxaan rabnaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir inaan la wadaagno eh, in heegan ay u noqdaan eh, daadad kale ama roobab kale oo mar kale yimaada ilaa hadda eh, maamulka gobolka banaadir waxay isku dayayaan inay maareeyaan daadadka iyo biyaha faraha badan ee halkan jooga iyo waxyaabaha eh, dadka soo gaarayba maamulka gobolka banaadir inay arrintaas ku filnaadaan ayaa ayaan rajaynaynaa haddii alla idmo balse haddii roobab kale oo mahiigaana ay yimaadaan bulshada soomaaliyeed ee uga noo- ee ku nool gobolka banaadir waxaan uga fadhinaa inay maamulka garab istaagaan badbaadiyaanna dadka danyarta ah iyo dadka ay waxyeeleeyaan daadadka iyo roobabka Ee, guryo badan ayaa dumay laakiin khasaare weynu ma jiro alxamdulilah Ee, qaar badan oo barakacyaasha ka mid ah ayaan ka daadguraynay ee, guryahoodii ee, sida warta siigaale ee, barakacyaal u dhowaa ee, iyo goobo kale Ee, badbaadinta dadkaas ee, ma ahayn mid aad u adag alxamdulilah Ee, waxaan hadda usii soconnaa ee, meel kale oo sidaan oo kale biafrista oo isla degmada wada jir ah ee, kadibna waxaan usii gudbi doonaa dharkeyley Ee, sidaas darteed ee, howlaheenaan sii wadanaynaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada rag iyo dumarba waxaan ka codsanaynaa inay maamulkooda garab istaagaan shacabkooda ay badbaadiyaan intii karaankeenna annaga waa ku dadaalaynaa ilaa hadda wixii dhacay waxaan rajaynaynaa inaan mataqaanaa eh, eh, yacni eh, maamul ahaan annagu aan maarayno Eh, waxaa loo ba- baahan doonaa eh, gaadiidka gurmar- gurmadka degdega ah si ay u daadgureeyaan ba- iyo baabuurta kale ee basaska ah si ay u daadgureeyaan qoysaska ay ku soo roogmadaan guryahooda daadadku Eh, sidoo kale baabuurta booyadaha ah waxaan u baahannahay inay eh, wax alla wixii gobolka banaadir jooga oo dhan inay si voluntary ah ama mutadawacnimo ah noola shaqeeyaan ayaan ka codsanaynaa ilaa hadda waxaa diyaar noo ah booyado fara badan agaasimaha eh, eh, howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa noo sheegi doonaa inta uu noo kariyey iyo inta annaga noo fayow oo booyadaha oo hadda shaqada ku guda jira iyo sida ay u shaqaynayaan isagaan kusoo dhaweynaya
kaasi waxaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho weli waxaad la socotiin falaqaynta wararka dhegaystayaal
Habar habar ma joogte haweenii hore
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotiin falaqaynta wararka raadiyo cadaada markaan dhuusamareeb ayaan aadaynaa waxaa xalay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug kulan ku yeeshay hogaanka ugu sarreeya ee alsunna wal-jameeca guddiga dhisida farsamada galmudug uu magacaabay sheekh shaakir iyagoona go-om gaaray wararka kulankaasi looga hadlay ayaa waxa ay sheegayeen in hogaanka alsunna ay qaateen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin kow in alsunna ay mar labaad ee astaka warqada astakaha u diraysa beesha caalamka uu sheegtay in dowladda ay dhagaha ka furaysata heshiiska ay wada galeen islamarkaana ay gudagashay soo xulidda baarlamaanka cusub ee galmudug laba in guddiga farsamada iyo dhisidda galmudug ay magacaabo sheekh shaakir ay muddo toddobaad gudahooda ay kusoo xuli doonaan shaacina doonaan xubnaha baarlamaanka ee waa maamulka galmudug oo ka kooban siddeetan iyo sagaal xubnood saddex in al-sunna ay wadatashi dheer soo saari doonto habraaca doorashada galmudug iyo mowqifka howlaha ay dowladda federaalka ay ka wada deegaanada galmudug afar inaa tilaabo kasta oo ay qaadayaan al-sunna ay noqdaan kuwo taxadar leh iyagoona hogaanka al-sunna ay walaac ka muujiyeen sida ay dowladda u wado dhisidda galmudug si kastaba kulanka hogaanka al-sunna ay yeesheen ayaa ahaa mid degdeg a ugu dambeyntiina dowladda ayay ku eedeeyeen sida ay u socoto dhisidda maamulka loo dhan yahay ay u dhisi lahayd ee galmudug qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaana ku guda jirnaa dhegaystayaal waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falqaynta ayaan isla soo gaarnay wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa shiir caalamiya ugu qeybgalaya dalka talyaaniga wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray gaaray magaalada meleno ee dalka talyaaniga oo uga qeybgalayaan shir ku saabsan ganacsiga dalxiiska kaas oo ay martigelinayso dowladda talyaaniga waxauna socon doonaa muddo laba maalmood ah wafdiga wasiirka ayaa kusoo bandhigi doona shirkaasi fursadaha dhinaca ganacsiga ee dalxiiska soomaaliya ka jira sidoo kalena wasiirka iyo wafdigiisa ayaa la filaya inay kulamo gooni gooniya la yeeshaan madaxda kasoo qeyb gasha shirkaasi iyagoona kala hadli doona arrimo dhowra gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaaran dhegaystayaal markaana kusoo dhawaada xibintii kalamaan ood ku dhagaysan jirteen qeybaha dambe ee barnaamijka dib ayaan isugu soo noqon doonaa
ana deertuu mageen biifadi asal bereer kalamaan haytin lamba meeni faasan kala dhiye laakiin deertuu magaaje biibadan iyo erfadi ana maday isaaqow deyrti biyo badan horay ay u jirtay oo balalaqley aa la dhihi jiray eexaa kaloo cusubood noo haysaa warniyow deertan waxaa la ydhahaa suba war qulqulisaa la dhahaa arooda deertan deeqa daadleeyaa la dhahaa warwar mahaysiini deertan barwaaqasoornaa la yidhahdaa war ma taqaaniine deyrtan fataha ayaa la yidhaahdaa fataho naga tag cambaroy adiga dayrtaanu ha kugu fatahdo feeraha kalu ha kaaga dhacdee ha habaaran duqda idam ala la hele asbax hay cuunin warnamiyaw deertun biibadan ha le ere haddii bii badankooyaydi jirtayna tantii lamaadu soomaali meel kasta roogda jabuuti ilaa iyo elf d wada waraabeen nimayow dayrtan inay barwaaqo taha murunka ma taagne inti ku baxda allahow naxariisto inti ku bulaashana allahow barakeeyo siyaasadda intii isku khilaaftayna allah isu soo dhoweeyo intii ku heshiisayna allah u siyaadiyo wadaadadii iskhilaafana xaqa allaha tuso warwar ma haysaane shiikh umar shalay howl weyn ayuu kula kulmay dadkii war shiiku muxaadaradii ma jeediyey war xaflad soo dhawaynaha shiikha loo sameeyey naga dhegaysa warka aroo carinaa carin soo celiye maxaa la qalayne war sheekh soomow meel uusan albaabkeeda geli karin ayaa lagu qabtay war waad marantiina naga dhegaysta shiikh umar wuxuu yidhi haddaan fadlo soo saarayo dadka dhiiggooda lagu daadiyo uma soo gurman lahayn wuxuu kaloo yidhi reer muqdisho raalli baan ka ahay wadaadkii xagxagtay intii ku raacsanaydna caftis bay iga yihiin uu yidhi shiiku haddow intaasoo dada cafiya aniguna xabad uma haysna adduunya aakhiro ar abdullow adiina ma afhayeenkii soomow nagati war shiikh umar wuxuu yidhi muxaadarada dowladda ii soo jeedisay inaan qabto markii buuq ka dhashayna anigu waxaan go'aan ku gaaray in la joojiyo laakiin dowladda iyo madaxweynuhuba waa ku adkaysteen waxay igu kaliftay inaan madaxweynaha ku qanciyo qise diiniya iyo axaadiis nebiga ka sugnaatay arooda aniga waxaan la yaabanahay madaxweyneyaal wadaadde waa jeegi jireen culimo dibadda ka timaadoo taageeraysana ma arki jirin say wax u jiraan kuwaansay ku taageereen argoy walwalmooshiidii mayl erey ulmi lankiye jeela qiilman waayta lankiye neebtana qatalman waayto la ere aryaadhaha nagashibdhaha fiqii tolkii kama jinno tagee war xildhibaan fiqi mar horuu sheekh soomow la saftay war madaxda maantay waa qurbajoog wadaadaduna waa qurbajoog warwar iyo dhammaantiis shiikh umar wuxuu yidhi muqdisho waa caasimadii soomaaliya ilaahay baana ka dhigay martida kama ihi dadkeedana waan u calool fiyoobahay war sheekh umar wuxuu yidhi waxaan arkayay wadaadaha iyo wadaadada kala qabta wadaadada ma dirirsane qofkii qaldan waa in la yaraado waa qaldan tahay warwar ma haysaane jadwalkii doorashada galmudug ayaa la soo saaray maanta kow bal nowbad sheekada war yeeli mayna maa soo wadaa
wallaahi aan yeelayni iyo bilaahi aan yeelayni iyo dooni mayno sheekadeeda ee ha af jaranti widaay korkan iska teeganya war heedlana dhegaysta hanala waalanine labiyo labaatan maalmood gudahood oo maanta ka bilaabanaysa ayaa waxaa la rabaa in odayaashii laysu keeno xildhibaanadii la soo xulo guddoonkii la doorto madaxweynihii la doorto madaxweyne ku-xigeenkii la doorto la dhammaystiro dhismihii maamulka alla dhammaystiro war dowladdan degdega ee galmudug laga dhisaayo ma haystaba yaala war wax raaya rag kuma sameexe la dedejiyey ka leex eebaagoo dumarkana uma roonaa la yidhi haraka haraka hana barakana waa la yidhi khalaasii haada kidaana waa la yidhi war waxaa layidhi degdeg hadday door dhali lahayd kaadsiimana kiish lacag ay dhali lahayd warni miya usan waalantiina degdeg uusan sheegasan may ayti halsin iyo washiya meelle fidhiye tiidana oo ma aragne hiraabtiley waa kan barya hamiinkiina madawiinaha aytiya ku fududaytay armaday isaaqow hiraabtaan aad sheegaysid intiiga la hertid galmudug waxaa ka soo socda madaxweyne la yidhaaho gareen galmudug warniyaw cub cir labaatan isadiidi bilaha taha socota madawiinaha galmudug arkaas waa laguu yaqaanoo waa qoorta gareen aroo adigana cub cir sheeg madaxweynaha galmudug odawaa cub cir saddex iyo labaatankii bisha madaxweynaha galmudug sheeg guura gareen arxambaroy cub ir sheeg madaxweynaha galmudug cabdi dheere cub cir sheeg madaxweynaha dhalan doona ee galmudug arkaasu waa xaaf gareen murunna kuma jiro war adeer macalin maxamuud iyo shaakir ma cirkaa loo tuuray warwar ma haysaane xeeraalihii qaranka axmed cali daahir madaxweyne farmaajo ayaa xilka ka qaaday war maxeerkii nabad iyo nolol la qabsan waaye war ninkaan nabad iyo nolol waa ka horreeyana dhegayso yaa ma la jaanqaadi waayey war laankaas dawladdii hasin sheeg laanki hakeere inka muddada dheereeyna intii nabad in nolol la shagayto haay horta adigana maday isaago waxaad laan la sheegtaa laameerya ha ku dishe war hana wareerinaya waxaa loo magacaabay garyaqaan saleemaan maxamed maxamuud waaba haddaan gar u dhiibdho war dacwada badda wax badan ayuu ka ogaayay axmed cali daahir muhiimna waa u ahay war yaa ogaal u baahan ciddii wax ogaata dila ciddii la ogaata dila ogaalka laftiisa dila soo lama dhihin warwar ma haysiine dacwadii xisbiga sheekh shariif mar kalaa maxkamadda la keena maanta war war ma haysiine maanta xildhibaan la yidhahdo dalays xasan aadan baarlamaanka hortiisa ay ka hadashay waxayna tiri gobolka gadaana u socda hayaddan abasuudiga jecelisi tallaabo foorteen baa may qaaday horta waxaan idin weydiiha dalaysi xasan aadan samatar weligoor miis la heeseen dhalays isku faxaan ahayna allah u naxariisto war maanta baarlamaanka wuxuu u yeeray wasiirka amniga ducaale taliyaha booliska xajaar iyo taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha koofi waxaana la yidhi baarlamaanka hor yimaadiin waxaa wax laga weydiinaya dadkaa maalin kasta la celinayo warniyo shalay doorashooyinka waa la diyaariyaa la yidhi war ma hayside war madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu yidhi xildhibaanada koonfur galbeed kuwa jubbaland iyo galmudug oo laysku daray waa ka badan yihiin sidaa darteed waa in la yareeyaa almiina ma ku diray odayaashiina waxay yidhahdeen ha naloo badiyo ha barakoodeen aroodayaan kasale dardaarme ambuulo galnya badin munroona kuroogidhe waradar xildhibaanadii jumhuuriyadda somalilan wakhtigii waa loo kordhiyey maantana waa la dhaariyey waana dhaartii toban iyo sanaad dhaar baabay u rogi doontay dadkana kooldiin iyo xeradiin iyo ilkiin iyo akhirkiin ma lagu dhaariyey war dastuuri maahan taasi arooda aniga waxaan bala yaabanahay wasiirada maaliyadda inay dalka ku shiraan maxaa u diidayne ardalxiis iyo damaashaad waayo waxa marna addis loogu shiraa marna nairobi loogu shiraa marna kambaalo loogu shiraa heshib naga dheh us daynta ha la cafiye anigaa beesadii bayla wuxuu ku dhameeyey shir dabadda kulligood ma asagaa ka dhiibaa diyaaradda war baladweyne anigoo lix kun wataan tegey waxaan ku gataan waa ishilin soomaaliba lagama yaqaan lamana isticmaalo cadayna lagama helo burush ayaa la isticmaalaa war waa ilbaxeen dadkaas war ma ilbixina kunkii shilinoo cadayga lagu iibsan lahaa ayaana ka socanbo war war ma haysiine golihii deegaanka ee muqdisho ee xilligii nuur caddan la sameeyey waa tii la kala diray maxaa kuwa kale loo samayn waaye anigu intaas waxaan ku daraahow xamaar xaaqaadka inkirteen laga xaalmarshow raaba xamar xaaqaadka inkirteen laga xaalmarshow raaba war xamar cumar finish haddii guddoomiye looga dhigay maxaalmarina u dhiman waa la magacaabe ha la doorto haddii xaalmarin la rabo war la gilindooradii garabka ka siinana waryaa amniga ha qalqalgelinaya amniga suga waryaada war sharciga ilaasha dalkana u shaqeeya qof walba naftiisu waa inuu ilaaliyaa
aad iyo aad ayuu mahadsanyay kalabaan dhegaystayaal barnaamijkii falqaynta wararka raadiyo cadada iyo gabagabo aheed anigoo maadnuura axmed ayaan la socodsiinaya karaamana uu soo saara tan iyo intaan barnaamijkan midkiisa kale ku kulmi doono mid ka mid ah ee si uu ku luuqeeyo fanaanka axmed cali cegal ayaan inkaga tegaynaa saaka nabadgelyo